waxaa soo kordhaya walaaca ay dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ahi ka muujinayaan go'aanka ay kenya ku doonaysa inay gebi ahaanba ku xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hoy u ah in ka badan nus milyuun qof oo soomaali ah kuwaas oo naftooda kala soo cararay dalka soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dalkaasi ee kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii hay-adda qaxootiga ee u n h c r oo waraysi gaara siisay laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa sheegtay inay wadaan dadaallo xoog badan oo ay ku doonayaan in kenya ay kaga laabato go'aanka noocan oo kale ah nuura istam waa afhayeenka hay-adda u n h c r waxaan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada geneeve waxaanan weydiiyey wadahadallada ay la leeyihiin dowladda kenya after we received the declaration from the government of Kenya last Friday that it had disbanded
kadib markii aan aragnay go'aanka kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaanu soo saaray qoraal aan ku weydiisanayna kenya in dib u qiimayn ay ku samayso go'aankaasi si deg deg ah waxaan aaminsannahay in kenya ay kaalin muuqata ku leedahay martigelinta boqolaal kun oo qaxooti ah waxaan kaloon aaminsannahay in saamayn xoog badan ay arrintani ka dhalan karto si kastoo ay ahaataba go'aanka ah in albaabada loo xiro xeryaha qaxootiga ahi waa mid ay dhibaatooyin xoog badan kala kulmi karaan boqolaal kun ee amniga iyo caawimaadda u doontay dalka kenya waxaan ugu baaqaynaa dowladda kenya inay ka laabato go'aankan shaqaalaha u n h c r ee magaalada nairobi waxa ay si joogta ah ugala xaajoonayaan kenya arrintan nuura istam ayaan weydiiyey haddii hay-adda u n h c r ay aaminsan tahay in dadka qaxootiga ahi ay amni darro ku yihiin dalkaasi kenya waxaana ay ku jawaabtay No, it's important to remember that refugees are themselves the first victims of insecurity. They're the ones who have fled maya waxaa muhiim ah inaan ogaanno in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darrada ah waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darrada ka jirta soomaaliya suudaanta koonfureed iyo burundi waa iyaga kuwa ka soo cararay ficilada xag jirka ah mana ahan kuwo sabab u ah amni darrada u n h c r waxa ay si dhow ula shaqaynaysaa dowladda kenya si loo hubiyo amniga xeryaha qaxootiga iyo goobaha aan ka fogeyn waxaan wada shaqayn dhanka mashaariicda ah la leenahay dowladda kenya si aan uga caawinno qarashka ku baxa kor u qaadidda tayada ciidanka kenya waxaan ka caawinnaa saanadda booliska kenya waxa ay si joogta ah u gaafureegaan xeryaha qaxootiga iyo meelaha ka agdhow si loo hubiyo shaqada gargaarka ee aan halkaa ka wadno u n h c r waxa ay carabka ku adkaysay in saamayn xoog badan ay ka dhalan karto go'aanka kenya ay ku doonayso in lagu xiro xerooyinka qaxootiga saamaynta ka dhalan karta in xeryaha qaxootiga la xiro ee dalka kenya ku yaala oo kaakumana ay ku jirto isla dhadhaab ah waa mid saamayn aad u ballaaran ku yeelan doonta qaxooti ku dhow lix boqoloo kun oo halkaasi ku nool badankoodu waxay ka yimaadeen soomaaliya waxaa kaloo jira qaxooti ka yimid suudaanta koonfureed burundi d r c iyo ruwanda in dalalkooda si qasaba loogu celiyo waxa ay ka dhigan tahay in khatar iyo xadgudubyo ay la kulmi karaan maadaama ay markii horeba ka soo carareen amni darro waana sababta aan u xoojinayno baaqa aan u jeedinayno dowladda kenya ee ah inay dib u qiimayso go'aankaasi ka soo yeeray
reconsider its decision and to continue playing its vital role of providing asylum to hundreds of thousands of people who need sanctuary from danger.
qaxooti fara badan ayaa dib ugu laabtay soomaaliya si iskood ah waxaana ay qayb ka yihiin heshiiska ay horay u wada gaareen dowladaha kenya soomaaliya iyo u n h c r So to date, over 13,500 refugees have returned voluntarily.
Ilaa xilligan waxaa si iskooda ugu laabtay Soomaaliya in ka badan saddex iyo toban kun iyo shan boqol oo qof. Waxa ay tageen goobo loo arko inay xasilooni si uun uga jirto kadib heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR. meelo kale oo dalka ka mid ah waxaa weli ka jira xasilooni darro iyo arrimo bani aadantinimo iyadoo meelo badanna ay weli joogaan kooxaha xag jirka ah sidaasi daraaddeed waxaan aaminsannahay in qaxootigu ay si iskooda ugu laaban karaan haddii ay doonayaan dalkoodii hooyo waana inay jiraan sababo dhinaca amniga ah oo keeni kara in qaxootigu ay dib u laabtaan waxaa hay-adda u n h c r ay sheegtay inay ku talinayso in xasilooni ku soo noqoto soomaaliya ay tahay xalka keliya ee qaxootigu ay dalkooda dib ugu laaban doonaan waana midda sababi karta in qaxootigu ay noqdaan in ka badan labaatan sannadood kadib waa markii labaad oo dowladda kenya ay si lama filaana ugu dhawaaqdo inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo uu jiro heshiis dhex maray dowladaha soomaaliya kenya iyo u n h c r kaas oo dhigaya in aan si qasaba loo celin karin dadka qaxootiga ah soomaaliya ayaa weli waxa ay ka soo kabanaysaa dhibaatooyinkii iyo burburkii gaaray wixii ka dambeeyey koob iyo sagaashankii waxaana weli dalkaasi ka jira colaado iyo faqri in badan oo ka mid a qaxootigana waxay u arkaan in xilligan aysan ahayn wakhtigii ay ku laaban lahaayeen soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli v o a london